أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo warbaahinta kenya ayaa si aad ah u hadalhaysaa howlgal bakhti iyo dhaawac ay ku noqdeen shan iyo labaatan askari oo kenyaati ah hub kala duwanna lagu soo furtay oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera weeraro lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iiraan ayaa weerar gantaallo ah ku beegsatay fariisimaha maraykanka uu ku leeyahay dalka urdun gaari ciidan oo ay leeyihiin murtadiinta ayaa dad shacaba ku jiiray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ardayda machadka albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib xaflad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabad lagu soo gebagabeynayey jowlo dacawi ah ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran warbaahinta kenya ayaa aad u hadalhaysaa howlgal bakhti iyo dhaawac ay ku noqdeen shan iyo labaatan askari oo kenyaati ah hub kala duwanna lagu soo furtay oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen camaar cabdulqaadir warbaahinta kala duwan ee dalka kenya ayaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn u tabinaysay weerar culus oo shalay lagu gumaaday ciidamada saliibiyiinta kenya kaas oo geesiyaasha towxiidka ee shabaabulmujaahidiin ay shalay ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya daystar oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn dalka kenya kuna jiray warbaahinnadii aadka u hadalhayay howlgalkan ayaa xaqiijiyey in askarta weerarkaasi ku bakhtiday ay ka mid ahaayeen shan sargaal oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee dalka kenya saraakiisha ku leetay qaraxan ayaa afar ka mid ah wargeysku sheegay in ay ka tirsanaayeen kooxaha qaabilsan howlgallada gaarka ah ee magacooda loo soo gaabiyo s o g halka sargaalka shanaadna uu ka tirsanaa ciidamada booliska saraakiishan ayuu wargeysku sheegay in ay dhinteen kadib markii ay miino la kacday gaarigii ay saarnaayeen iyadoona sidoo kale laamaha ammaanka ee waddanka kenya ay xaqiijiyeen inay jiraan saraakiil ciidan oo kale oo iyaguna ku dhaawacantay qaraxaasi howlgalkan ayuu wargeysku ku tilmaamay mid ka mid ah weeraradii ugu dhimashada badnaa ee maalmihii ugu dambeeyey soo gaaray ciidamada saliibiyiinta kenya wuxuuna xusay in miinadu ay qaraxday ka hor inta aysan mujaahidiintu bilaabin weerar isku dubaridan oo halkaasi ka dhacay kadib markii ay xaaladdu ku xumaatay ciidamada saliibiyiinta kenya ayuu wargeysku xusay in loo diray ciidamo kale oo gurmad ah kuwaasi oo iyaguna uu sheegay inay ku dhaceen kamiin ay u dhigeen mujaahidiintu islamarkaana la qarxiyey gaari gaashaaman oo ay wateen askartii iyo saraakiishii ku dhaawacantay weerarkaasi ayuu wargeysku sheegay in goor dambe loo daadgureeyey cisbitaal ku yaala magaalada nairobi halkaasi oo ay ku booqdeen saraakiil sare oo ka tirsan laamaha ammaanka ee waddanka kenya iyadoona wargeysku uu soo bandhigay sawirrada qaar ka mid ah dhaawacyadaasi wargeysku waxa uu ka dhawaajiyey in weerarkani uu hoosta ka xariiqayo khatar joogto ah oo sii xoogaysanaysa oo muddooyinkii dambe ciidamada kenya ay kala kulmayaan mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka kenya ay xoogga ku haysato weerarkan iyo sidoo kale weeraro kale oo dhowaan ka dhacay isla gobolka mandheera iyo weliba gaarisa ayuu wargiisku ka shanqariyey inay ku soo beegmayaan xilli dowladda saliibiyadda ah ee kenya ay kor u qaaday howlgallada amniga ee lagu ilaalinayo hay-adaha dowladda ee ka howlgala deegaanadaasi si kastaba ha ahaatee weerarkan shalay ka dhacay mandheera ayay mujaahidiintu dhegta dhiigga ugu dareen ugu yaraan labiyo toban isugu jiray saraakiil iyo askar ka tirsanaa ciidamada saliibiyiinta kenya halka ugu yaraan saddex iyo toban kale oo iyaguna isugu jiray askar iyo saraakiil lagu dhaawacay weerarkaasi waxaa kale oo geesiyaasha tawxiidka ee bariga afrika ay weerarkan ku gubeen ugu yaraan hal gaari oo tow ah iyo shan mooto oo ka mid ahaa mootooyinkii ay ku roondaynayeen ciidamada saliibiyiinta kenya halka hal mooto oo saanad militari iyo agab kale oo caafimaad ay ku rarnaayeen ay mujaahidiintu ku soo qanimaysteen weerarkaasi waxaa xusid mudan in haraadigii ciidamada saliibiyiinta kenya ee weerarkaasi ka badbaaday ay ku kala firxadeen hawdka halkaasi oo baadigoob xooggan ay ka bilaabeen diyaaradaha helikobtarka kuwaasi oo dowladda saliibiyadda ah ee kenya ay ku soo xirtay cudbaahiyaal mahadsanid camar weeraro lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgal qarxa oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho ayaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare gaaray cadowga sidoo kale howlgal qarxa oo mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada jannaale ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeerada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee xaafadaha buulafoolyo iyo buundayarey ee degmada afgooye waxay sidoo kale mujaahidiintu weerareen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka mubaarag dhanka kale wilaayada hiiraan qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada buulaburte ayaa lala eegtay barkantarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada gaar ahaan kuwa nisa waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dhanka wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen kantaroolka murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhabo howlgal qaraxa oo mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lala egtay fadhiisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhintay qaraxaasi afar askari oo murtadiin ah halka afar kalena ay ku dhaawacmeen iiraan ayaa weerar gantaalaha ku beegsatay fariisimaha maraykanku uu ku leeyahay dalka urdun walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya nidaamka shiicada iiraan ayaa ku dhawaaqay inay dhowr gantaal oo balastiig ah ku garaaceen saldhig ciidamada ceerka ah oo maraykanka uu ku leeyahay dalka urdun kadib markii askarta maraykanku ay horey u sheegeen inay fashiliyeen iskuday weerarkadiis ah oo lagu qaaday ciidamada maraykanka ee bariga dhexe bayaan ay soo saareen guurdhow ayay ilaalada kacaankai iiraan ugu hanjabeen inay sii wadi doonaan weerarada haddii ay sii socdaan waxay ku tilmaameen hanjabaadaha iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada maraykanka ee ka dhanka ah danaha iiraan talaska dhexe ee ciidamada maraykanka ee centicom ayaa qoraal uu ku daabacay barti saxa ee x twitter ku sheegay in ilaalada kacaanka iiraan ay ka soo ganeen gudaha iiraan dhowr gantaal oo balastiig ah iyagoo isku dayey inay weerar lanfilaan ah ku qaadeen ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe bayaan ka soo baxay centicom ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaan gantaaladii iiraan ay soo gantay si guul leh loo qabtay loona burburiyey iyagoo intaa ku daray in ciidamada maraykanku ay weli ku jiraan heegan buuxa si kastaba ha ahaatee centicom ma aysan sheegin goobta rasmiga ah ee la bartilmaameedsaday ilaa hadda ma jirto xaqiijin madax bannaan oo ku saabsan baaxadda khasaaraha ama haddii ay jiraan dhimashii dhaawaca ka dhashay weerarka fariismaha maraykanka ee urdun ay iiraaniyiintu ku ekeeyeen warbaahinta oxios ayaa iyadoo soo xiganaysa mas-uul maraykan ah sheegtay in iiraan gantaalo balastiig ah ku weerartay saldhig maraykanku leeyahay oo ku yaalla urdun balse gantaaladaasi la qabtay sidoo kale wariyaha wargeyska jerusalem bost oo soo xiganaya mas-uul maraykan ah ayaa sheegay in weerarka iiraan ee saldhigga maraykanka ee urdun uu ahaa weerar ballaaran weeraradan ayaa waxay ku soo beegmayaan kadib maalmo ay degnaansho jireen oo aysan labada dhinac isweerarin xilli la sheegayey in dhexdhexaadiyaal ay wadaan dadaallo lagu doonayo in dib loogu laabto wadahadallada lagana hortago dagaal cusub dhanka kale madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump oo horaantii toddobaadkan si lama filaan ah u joojiyey ololihii duqaymo oo socday laba toddobaad ayaa sheegay inay jiraan wadahadallo wanaagsan oo u socda maraykanka iyo iiraan mahadsanid abuusheyba gaari ciidan oo ay leeyihiin murtadiinta ayaa dad shacab ah ku jiiray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan maxamed inta la hubiyey ugu yaraan afar qof oo shacab ah ayaa dhintay halka kuwa kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii gaari ciidan oo ay lahaayeen maleeshiyada murtadiinta ah uu ku jiray magaalada kismaayo dhacdadan ayaa si gaar ah looga diiwaangeliyey waddada xidhiirisa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo iyo gudaha magaalada gaari cabdibilo ah oo ay wateen maleeshiyada murtadiinta ah ayaana jiray dadka shacabka ah qof goobjoogo ah ayaa sheegay in dadka shilka ku dhintay oo afar qof ah ay ku sugnaayeen hareeraha waddada gaari cabdibilo ah oo ay wateen riddadan uu halkaasi ku jiiray sida uu dhacay waxay tahay gaari ciidan ah oo xawli ku socda ayaa wuxuu soo dhex galay dad iyagu ka shaqaynaya hareeraha waddada waddada u dhexaysa kismaayo iyo airbortka kismaayo marka dadkii oo iyagu ku guda jira hagaajinta waddada ayaa waxaa dhacday gaarigan oo runtii xawli ku socda ayaa wuxuu maaragtay noqday mid waxawaaye sababa inuu si toosa u galo dadkii shaqaynayey waxaana la sheegayaa in ilaa iyo afar qof inay ku dhinteen shilkaas dhaawacana uu gaaraya ilaa laba qof afarta qof sida hadda la xaqiijiyay dhammaantood waxay ahaayeen shaqaalihii ka shaqaynaya dhismaha waddada dhammaantoodba waxay ahaayeen kuwo iyagu ku howlanaa waxa waaye dhisida wadadaas dadka qaarna waxay leeyihiin waxay u shaqaynayeen shirkadda biyaha magaalada kismaayo u qaybisa ay u shaqeeyaan ay leeyihiin warka qaar waxay sheegayaan inay dhaawacmeen laba qof ah halka kuwa qaarna ay ku sheegayaan dadka dhacdadan ku waxyeeloobay hal qof oo rayid ah mahadsanid marwan ardayda macadka albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib xaflad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadayo walaalkeen cismaan axmed dhuubow wuxuu ahaa bandhig lagu boorinayay barashada luuqadda carabiga kaas oo lagu qabtay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib waxaana bandhigaasi soo qabanqaabiyey maamulka macadka barashada luuqadda carabiga ah ee albayaan xaruntiisa magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddo saddex maalmood ah beerta shareecada waxaa ka soconayey bandhig cilmiyeed ay ardayda maamulka iyo macallimiintaba ay ku soo bandhigayeen ahmiyadda barashada luuqadda carabiga sidoo kale macadka ayaa soo bandhigay tayada aqooneed ee ardayda wax ka barata macadka albayaan ugu horreyn qaar ka mida ardayda ayaa soo bandhigay culuumta carabiga أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نصوغ لكم فنون الشعر ألوانا أريج فاح من عبق يزيد القلب سلوانا فمرحبا بكم في هذا اللقاء الأغر والمشهد الأزهر في زحام الحياة وتقلب أحوال الناس يظلل للأخلاق مقام رفيع لا تدانيه منزله فهي روح السلوك وميزان التعامل وسر استقامة الأمم أو انحرافها وقد جاء الإسلام ليرسخ هذا المعنى العظيم إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يا راميا نحو العلا عث القضاء جد ارتقي فوق الجبال السامية البعوض كائن دقيق الخلقة خفي الجسد ولكن أثره يجعل النوم بعيدا والجفون في صراع مع السهر لا يرى إلا إذا اقترب ولا يحس به إلا إذا باغت كأنه يختبئ خلف ستار من الخفاء ثم ينقض على لحظة السكون انقضاضا لا رحمة فيه maamulaha macadka albayaan ayaa ka warramay waxbarashada macadka wuxuuna sidoo kale maamuluhu sheegay in macadka uu soo kordhiyey waxbarasho cusub si ay ugu faa'iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada macadka albayaan waa macad hoos yimaada maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxa uu dadaalkiisa oo dhan gelinayaa baridda luqadda carabiga isagoo adeegsanaya hab fudud oo waaqici ah waxaa kale uu xoogga saaraa xirfadaha luqadeed ee inta badan la dayaco sida qoraalka curinta khudbad jeedinta iyo naxwaha habka waxbarasho ee macadka wuu ka duwan yahay habdhaqankii hore ee qadiimiga ahaa isagoo adeegsanaya farsamooyin casri ah oo lagu soo bandhigo casharada si ardaygu u helo waxbarasho taya leh uguna suurtagasho inuu si isu dheelitiro waxbarashada iyo nolosha ardayda qalinjabisa waxaa la siiyaa shahaadada dibloomada culumta carabiga oo leh heerar kala duwan aragtida macadka oo uu tiigsanaya waxa weeyaan in ardaygu qalinjabiyo isagoo ah aqoon qoto dheer oo luqadda carabiga ah taas oo kobcisa ereybixintiisa iyo keedkiisa afeed waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka hadlay ahmiyadda barashada luuqadda carabiga ayaa bulshada muslimiinta ku booriyey inay bartaan luuqadda carabiga si ay u fahmaan diintooda xafladda waxaan u joognaa macadka albanyaa litacriibi ilumma macadkaasoo loogu talagalay ummadda in lagu carabiyeeyo luuqadda carabiga lagu baro ardadan hadda cardigan soo bandhigayso waa ardaydii macadka albayaan kuwaasoo dee loogu talagalay bulshadii muslimiinta iyo waalidkii iyo dadkii ay ka soo jeedeen iyo dhammaan muslimiinta oo dhanba inay tusiyaan bal wixii la baray iyo juhdigii la geliyey haddana waad dareemaysaa maalmahan cardiga ay samaynayeen muddo saddex maalmood oo xiriira wax weyn oo aada u qurux badan iyo soo bandhigeen ummadda muslimiinta oo dhanna way wada dhegeysanayeen qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku soo dejiyey luuqada carabiga dadka muslimiintana qof walboo muslima waxaa laga rabaa inuu luuqadda carabiga barto si uu u fahmo qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aanka maadaama carabi u doortay nebiyullaahi maxamedna uu ahaa nin carabi ah muslimiintana caamata marka waxaa laga rabaa si luuqadaas si ay diinkooda u fahmaan inay luuqaddaa iyada bartaan oo ku dadaalaan mahadsanid dhuubow ugu dambayntiina munaasabad lagu soo gebagabeynayey jawlo dacawi ah ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bakool walaalkeen cabdulqani moxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waxaa magaalada buurdhuxunle lagu soo afmeeray jowlo dacwi ah oo muddo dhowr maalin ah ka socotay degmada rabdhure iyo deegaanada hoostaga deegaanada hoostaga degmada waajid iyo deegaanada hoostaga degmada xudur kumanaan ka mid ah bulshada deegaanadaasi ayaa ka faa'iidaystay jowlada dacwiga ah waxaana bulshada loo qabanayay dowraad sharci ah oo ay barbar socdeen muxaadaraad bartamaha magaalooyinkana waxaa lagu qabanayay dacwatu shaaric waxaana bulshada muslimiinta lagu wacyigelinayay dhagaraha gaalada iyo eeyahooda murtadiinta culimada ayaana xoogga saarayay farida wanaagga iyo reebidda xumaanta xamlada waxaa horkacayay nuqabada wilaayada iyo culimaaudiinka waxaana ka mid ahaa sheekh maxamed garaar iyo sheekh aadan yare walaalayaal alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahaya subxaana wa tacaala mahadyaana mayanka mahadyaana islaamnimada iyo iimaanka ilaahayna sidii tabaaraka wa tacaala ayaanka mahadyaana intaas kudib walaalayaal awalan unumayba roogna adduunyaya roogna addunyaa macnija may ka sheegayno culimmada lama macna addunyaa macnija mayla ku sheegaynay ma'khuudun min addunuwi dhowaan yalla ku sheeni yallaa ku qaadadi waa ti gohowshe iyo dhammaadowshe dhowiiw ti shaltabshe dhowiiw ma'e addunyaa macnija may waaha ma'khuudun min addanaa'a liidnaan i hooseen i qiimo dorrilaa ku qaadadi meelalla ku sheeni yeereen marka walaalayaal adduunyo qiimo malee ilaahay diin shay halka dadaaloy diinka ilaahay hal baradoy diinka ilaahay halka dhaqmoy diinka ilaahay hal difaacoy diinka ilaahay dadka halgeysiyoy diinkan ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal hormarinen usugamay waa iskamiisangnen diinkaas walaalayaal ka shagaynen ilaahay ang mahadyaana subxaana wa tacaala usii mudan tan kale walaalayaal munkar ini la reebo macruufna la faro kelimadii hatanka dambaydiyahayd munkarkanka weyn oo geeka teegan munkarulmunkaraad eh may wahay xukunka shirkiga ee gaalnimada eh ilaahay subxaana wa tacaala xukunkiisa ila ka bedeliyo isla markaas in la kala dagaalamo xukunkii alle subxaana wa tacaala adduunyada tan ee gaal mayley adduunyada tan ee shirki laka xukume dastuur iyo qaanuun iyo qodob gaala samaysay shayaadiinul insi waljinni sameeyan laka xukume xukunka allah subxaana wa tacaala ee ka bayaansan kitaabka iyo sunnada adduunka malka xukumaaw yalaygaal maqarsaa bannaankaa la suranyihi alla subxaana wa tacaala muslimiinta may ka waajibiya inay marjiciidiyo nagato xukunka ku qaadadayan iska maamulayan iska dhaqaayan iska hogaamiyaayan iska xukumaayaan kitaabka alle subxaana wa taala iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay ini may wahe midagda ka haysano ho noolnan ka noolan ho dhamanoon la dhamano ilaahay kala kulungna diyaar mingiinya ballanninata taas wal kasta haddii la kooyaan gaalada inuunun ku weelan ballan maningaha
malaaq madkeer garaar oo ka mid ah nuqabada wilaayada ayaa isagana kelimad ka jeediyey munaasabadii gebagabada jowlada oo ka dhacday magaalada buurdhuxunle ee walaalayaal mahadanin unaatir roognan may gebagebe ngataa hamladii oo beryaalkan socdi mase jawladii beryaalkan socdi jazaakum allahu khayran ulman katay antii bahat ma arne meelon ahay magaalooyinkii lahama maraay tan ageekanka dumbood gebagabadii iyo ikhtitaamsha kawn wal sheego untuma ka herna laakiin jawladii hata dareerti intaninka dumbood may dardaaramaane hereedo geedhan jidma jiifas ulmaado madkasta mal helaw fursadda ada madkasta wada walka dhegansadaaso mase kitaabka fiirsaas u ka dhegansaas ma helaas aaranka iyo ma aragne deganaanta madkasta aad walka dhegansaas walka walka zaa'idsadaas ma helaas hatama ilaahayna siyay abniya haaysana ilaahay aarangana sii marka wal siyaadsanoy kitaabka ilaahay ay marta luku naganay jowladan dacwiga ah ee ka hirgashay qaar ka mid ah degmooyinka wilaayada waxa ay qayb ka tahay dadaalada lagu horumarinayo sare u qaadida kitaabka allaah iyo in bulshada muslimiinta loo iftiimiyo dhagaraha cadowga allaah uu ku doonayo inuu ku damiyo nuurka alle mahadsanid cabdulqani guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu